soomaalida iyo booranta ku wada nool gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa maalmahan waxaa dhex mariyay dagaal salka ku haya dhul daaqsina oo laysku hayo dagaaladan oo ka dhacay meel u dhow degmada isyelow ayaa waxaa la sheegaya inay ku dhinteen siddeed qof soomaalida ayaa sheegaya inay xilligan diyaar u yihiin wadahadal colaadan lagu soo dhammeeyo guryaha v o a ee magaalada gaarisa maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray inta la og yahay waxaa ku dhimatay qulqulatooyinkan usbuucyadii xigay ka dhacaya deegaanada xuduudda countiga wajeer iyo gobolka bariga dalkani kenya deegaanka isielo ilaa iyo sideed qof dadkan oo intooda badan dad reer guuraa daaq iyo weliba bay-adu deegaankaasi ciriiri fara badan dhanka biyaha kaga jirto ayay tahay qulqulatooyinka ugu badan salka waxay ku hayaan guddiyo kala duwan oo arrinkaasi nabadgelyada ka shaqaynaya deegaanka hadhaadho hogaaminayay xildhibaanka deegaankaasi laga soo doortay ayaa waxay aaminsan yihiin in haatan la gaaray xilliga dadka soomaaliyed ee gobolkan ku dhaqan ay tanaasulaad fara badan u samayn lahaayeen walaalaha kale deegaanka isyeelo haatanna waxa uu sheegay mudane axmed kholoosh in diyaar uu u yahay in dadkiisa ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada wuxuuna sheegay in shir lasugu imaan doono nabadgelyada looga wada hadlayo waxaa waaye dagaal soomaalida waxay tiri wiila ku dhintay ma wiilkuma haddana wixii dib u dambeeyey annaga waaya gacanta u dambaysa annagayna gaar waxaan isku afgarannay inaan nabadgelyo muujinno oon aargudusho la samaynin oo nabadgelyada aan arkay waxaa kale oon isku afgarannay in shir degdeg ah oon soo daahin oo annaga iyo ma aragtay dadka jiiraanka ah oo waxyaalana dhex mareen oo degdeg ah in la qalqaaday waxaan marka codsi u diraynaa dadka jiiraanka ah in sida deg deg ah ay shirkaas u ogolaadaan oo shirkaas u samayna sifa aan ku xallino wixina dhaxya laakiin waxaan go'aansanay oon isku raacnay in ay danteenna iyo wadajirkeenna iyo wada noolaashadeenna ay nabadgelyo ku jirto
dhaqane maxamed yuusuf oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasna ah nin u dhaqdhaqaaqo arrimaha nabadgelyada deegaankaasi ayaa waxa uu sheegay in soomaali ahaan deegaanka hadhaadho iyo weliba galbeedka wajeer dadka soomaaliyeed ee ka soo jeeda ay ka go-on tahay in nabad ay kula noolaadaan qoomiyadda kale boorantay xuduudda ay ka wada dhexayso wuxuuna sheegay inay qaadanayaan baaqa xildhibaankoodaasi axmed kholoosh uu u diray dhiggiisa kale ee dhanka deegaanka meerti ee ah in nabad lagu soo wada dabaala deegaankaasi kulan arrimaha nabadgelyada looga wada hadlayane labada dhinac laishor fadhiisto mirti amaba sielo odayaasheeda iyo dadkeeda wax kas ka ah aan nabad aan raadinaan isku ogolaanay tii la-adligeed waa isku wada raacnay madaxdii emsiyayaalkii mismuagii imisho wakti kasta socoto wax dannahu inoo tahay ma laha wadajirkaa wanaagsan inta badan gobolka bariga ee boorantu ay degtay iyo gobollada waqooyiga dalkani kenya soomaalidu ay degan tahay qulqulatooyin dhanka xuduudda iyo weliba daaqa ayaa ka jiro xoolo fara badan oo soomaalidu ay leeyihiin gudaha gobolada bariga ayay galaan inta badanna qulqulatooyinkaasi waxay ka dhacaan goobaha daaqa iyo qoomiyadda boorantu aaminsan in soomaalidu dhulkooda ay ku soo duuleen dhulqabsina ay u imaanayaan deegaanada dhulka isyelo maxamed faarax shire v o a jarisa